casharka maanta waxa uu ku saabsan yahay habka ugu wanaagsan ee looga hortegi karo sunta loo yaqaano aflatoxin ee waxyeelaysa wax soo saarka galleyda masagada looska haddaba sidee looga hortegi karaa ama loo maarayn karaa sunta loo yaqaano aflatoxinka waxay suntaasi bilaabataa xilliga dalaga uu ku yaalla geedka sunta atafloxinka waxay baabi'in kartaa beerta oo idil haddaan si wanaagsan u daryeelin dalaga muurdida galleyda looska haddii si wanaagsan wax looga qabto ama si wanaagsan looga hortagana taasi waxa ay kordhinaysaa wax soo saarka beertaada sunta loo yaqaano ataloxinka waa sun dabiici ah oo ay keento caarada dhulka fuusha waxaa keena nooca vangas ah oo loo yaqaano asberglus velavus iyo kuwa la-ayni ah wasaqda fangaskaasi uu ku sameeya midhaha dushooda waxa ay bilaabataa xilliga geedka uu korayo wuxuu bataa marka midhaha la kaydinayo ama marka la raraayo fangaskaasi waxa uu ku dulnool yahay carrada noolayaasha ku nool deegaanka iyo walxaha dhintay ee qurmay soo bixidiisa iyo badashadiisu waxay ku xidhan tahay hadba sida dalaga loo maareeyo looga taxadaro iyo weliba sida loo keediyo dalagyada qutuldaruuriga soomaalida sida galleyda moordida ayaa aada ugu nugul sunta loo yaqaano aftaloxinta wacyigelin ku saabsan suntaasi waa in loo sameeyo beeralayda iyo weliba daneeyayaasha wax soo saarka beeraha siiba galleyda iyo moordida ayaa aasaas u ah la dagaalanka sunta khatarta badan iyo ka hortagidda dhibaatada ay geysan karto waa in la qaataa farsamo lagula dagaalami karo fangiga iyadoo la isticmaalayo noolayaal kale oo cunaya fangiga laftirkiisa iyo dhaqamada kale ee ku habboon ee lagu yarayn karo wasaqaynta ay keento aftaloxinta waa in la baraa beeralayda si ay suntaasi aftaloxinta ay khatarta caafimaad u keeni karta bini'aadamka iyo weliba xoolaha aanu ku bilaawno waa maxay sunta loo yaqaano aftaloxinta aflatoxinta iyo dhibaatooyinka ay geysan karto aflatoxintu waa sunta uu soo saaro fangiga marka ay weeraro badarka oo aan weli si fiican u qalalin cuntada ay ku jirta suntan loo yaqaano aflatoxintu aad ayay u adag tahay in laga saaro xitaa haddii la kariyo ama iyadoo la dubay suntu waxay saamaysaa beeraha caafimaadka iyo ganacsiga aflatoxintu waxay sababtaa dhimasho dadka iyo xayawaankaba waana mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee keena kansarka beerka carruurtu waxay u horseedaa caloolweynaad waxay yaraysaa koritaanka guud ahaan aflatoxintu waxay daciifisaa habka difaaca jirka iyadoo keenta cudurro kale waxay dili kartaa dhammaan noolaha marka uu cuno cadad badan oo cuntada ku jirto aflatoxintu waxay yaraysaa wax soo saarka waxay saamaysaa ganacsiga iyo dhaqaalaha bulshada waxay keentaa khasaare dhaqaale oo baaxad leh maadaama aan lagu iibin karin wax soo saarka ay sumaysay aflatoxinta suuqyada heer qaran heer gobol iyo weliba heer caalami soo saarka ay saamaynta xooggal ku leedahay aflatoxinta badarka sida galleyda masagada bariiska digirta looska sooyabiin dalagyada saliidda sisinta iyo weliba gabaldayaha xawaajka qalalan sida basbaaska sanjabiisha iyo huruudda xididada qalalan geedka kasaafada baradhada macaan alaabaha la warshadeeyey daaqa xoolaha subaga looska burka caanaha iyo wax soo saarka digaagga caanaha iyo wax soo saarka xoolaha ukunta markay xooluhu quutaan quud ay wasaqaysay alfartoxinka beeralaydu ha ku xisaabtamaan habka ugu wanaagsan ee wax soo saarka beeraha maaraynta dalagga soo go'ay keedinta wanaagsan iyo weliba warshadayntiisaba maxaa la gudboon beeralaydu inay sameeyaan si ay uga hortagaan sunta loo yaqaano aflatoxinta in dhulka la diyaariyo wakhtiga ku habboon iyo in dalagga la abuuro si safsaf ah islamarkaana la kala fogeeyo ha ku qallajin dalagyada dhulka sida galleyda moordida iyo looska wixii la mida ku xakamee cayayaanka iyo cuduradaba isticmaalka dawooyinka aan kiimikada lahayn adigoo raacaya tilmaamaha isticmaalka soo saarayaasha daawada ha waxyeeleen wax soo saarka inta lagu guda jiro gooynta beerta dalagyada ay ka mid yihiin looska galleyda iyo weliba haruurka loo yaqaana moordida isticmaal bacriminta khubarada ku talisay iyo wakhtiga ku habboon beerta hagoosan xilli dambe hagaaji maamulka biyaha sida waraabka dhulka ha tubin waxaa beerta ka soo go-ay wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland waxay ka caawin doontaa beeralayda helitaan abuur tayo sare leh waxay kaloo ka caawin doontaa baaritaana inay ku samayso ciiddooda si beeralaydu ay u ogaadaan nooca ciiddoodu ay tahay iyo waxa ay ku beeran karaan waxay kaloo siin doontaa beeralayda tababare kor lagu qaadaya aqoontooda